waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraad ah s b s com au xariijin soomaali galab wanaagsan dhammaantiinma meel kastoo aad joogtaan waa galab talaadaha bisha sebteembarna ay tahay soddon sannadka labada kun iyo labaatan iyo shanta halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s magacayguna waa xasan jaamaac wararka maantana waxaa ugu waaweyn xamaas oo ka fiirsanaysa qorshaha cusub ee nabadda khaza safiirkii hore ee australia u joogi jiray israa'iil ayaa sheegay in hindisaha maraykanka ee lagu soo afjarayo dagaalka khaza uu ku xiran yahay in kooxda xamaas ee ku jirta liiska argagixisada ay aqbasho in iyada laftigeeda la burburiyo ama ay u dhammaato qorshahan ka kooban labaatanka qodob ayaa waxaa soo bandhigay aqalka cad waxaana ka mid a ama ku jira xabad joojin deg dega in la sii daayo dadka la haysta iyo maxaabiista labada dhinac sidoo kalena la soo afjaro weerarada militari ee israa'iil ay ka geysanayso khaza laakiin waxaa sidoo kale ku jira shuruudo hore labada dhinacba ay u diidaan oo ay ka mid tahay in israa'iil gebi ahaanba ay isaga baxdo khaza ka hor inta xamaas aysan sii dayn dadka la haystayaasha ee ay haysato dowladda britain ayaa iyaduna taageero u muujisay qorshahan cusub ee aqalka cad ka soo baxay ee lagu soo afjarayo dagaalka khaza kadib markii dowladda israa'iil iyo kooxda mintidiinta ee xamas ee falastiiniyiinta loo soo bandhigay qorshahan ra-iisul wasaaraha britain key stamer ayaa qoraal ka soo baxay waxa uu ku sheegay in u k ay taageersan tahay dadaalka lagu soo afjarayo dagaalka laguna sii daynayo dadka la haysto laguna xaqiijinayo in gargaar deg dega la gaarsiiyo shacabka reer khaza xamaas ayaa iyadu weli ka fiirsanaysa inay ka jawaabto hindisahan laakiin hay-adda warbaahinta reuters iyo al jazeera ayaa labaduba soo warinaya in kooxda wadahadalka xamaas ay eegayso shuruudaha hindisahan dalalka faransiiska jarmalka iyo sweden ayaa askar militariya iyo nidaamka laysaga difaaca daroonada waxa ay u direen denmarki si kor loogu qaado amniga shirmadaxeedka yurubiyaanku ay ku yeelan doonaan toddobaadkan magaalada copenhagen ee caasimada tan ayaa imanaysa kadib markii daroono soo galay dalkaasi ay ku khasbeen garoomada diyaaradaha dalkaasi in howlahooda la hakiyo denmark ayaa hore u sheegtay inay kor u qaadayso amniga shirmadaxeedka kadib darownadaasi lagu arkay dalkaasi maraykankana waxa ay u badan tahay ayaa la yidri inuu fulinayo ama aqbalayo qorshe gujisyada nukliyeerka ku shaqeeya looga iibiya australia tan ayaa imanaysa kadib markii dib u eegid maraykanku uu ku sameeyey heshiiskii militariga ee ocos ee saddexda dal ee maraykanka australia iyo u k ay wada galeen ku-xigeenka xoghayaha arrimaha dagaalka ee dalka maraykanka elbridge colby ayaa baaraya heshiiskan gujisyada looga iibinaya australia si loo xaqiijiyo inay waafaqsan yihiin qorshaha madaxweynaha donald trump ee loo bixiyey america first ama ajendayaasha koowaad ee maraykanka sadaasha hawada melbourne berita oo arbaca waa roobab iyo siddeed iyo toban sydney waa cadceed iyo labaatan iyo sideed halka australian dollar maanta waxaa lagu sarifayey lixdan iyo lix senti oo doolarka maraykanka ah
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomali